Roobabka guga ayaa si rasmi ah uga curtay magaalada Dhuusamreeb ee caasimadda Galmudug iyo deegaanada ku xeeran. Roobkan ayaa billowday habeenadii la soo dhaafay iyada oo ay ka da'een meelo badan oo ka mid ah gobolka, taas oo keentay farxad iyo rajo cusub oo ay muujinayaan dadka ku nool deegaanada Galmudug ee roobabkan ay ka curteen. Roobkan ayaa si gaar ah waxa uga faa'iideysanaya dadka xoolo dhaqatada ah kuwaasi oo muddooyinkii dambe la daalaa dhacayay abaaro daba dheeraaday. Qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Dhuusamreeb oo raadiyo dhaadheer la hadlayay ayaa si weyn u soo dhoweeyay roobka, iyaga oo sheegay in muddooyinkii la soo dhaafay ay jireen kulayl daran iyo dhibaatooyin kale oo ka dhashay abaaraha.
Faahfaahinta aan ka bixiyo roobabka ka da'ay magaalada tan caasimadda ah ee Dhuusamreeb iyo deegaanada u dhow horta way kala duwan yihiin oo meelba waxay heshay roob gaar ah marba xilli gaar ah ayay heleysay. Meelaha qaar aa calaacal heleen iyo ka yar meelaha qaar aa xididdoole helayeen. Hadda magaaladan Dhuusamreeb roob fiican oo qabowsi leh ayay heshay oo misna magaaladii biyo dhigay oo aan ku qabowsanay ayay heshay. Kadib da'itaankii roobabkan shacabka dareenka ay qabeen marka hore waxaa ahayd waa xilligan abaarta saaid ay usii dheeraanayaan kulaylka wuu kasii daranaayo saaidka Ilaahay ku mahadinayaan. Weli hadda waxaa bilowday roob doono kale haddii uu bilowday oo xitaa Ilaahay lagu baryayo masaajida iyo in arrinta haddana lasii roob doono maadaama kulaylkuna uu saaid yahay hadda xoogaa yar in yar kastoo la yara qabowsaday isna dadku weli way sii roob doonayaan oo Ilaahay sii baryayaan. Rajada markay jirtaa waxay tahay dadku ay rajeynayaan inay markan kadib beerashadii iyo tacabkii inay u dhaqaaqi doonaan. Inta aan ogahay hadda ka maxkamad ahaan ma jiraan wax khasaare ah gaar ah oo aan weli aan maqlay oo gaar ah oo ka dhashay ma aanan maqal. Waxaan rajeynayaa inuu noqdo roob farxadiisa iyo qabowgiisa iyo iyo waraabkiisa wato.
alxamdulilah horta marka hore allah subxaana watacaala ayaa mahadoo dhame u sugnaatay ayadoo ay jireen bilihii ugu dambeeyey kulaylo baahsan kulayl badan bacdigiya allah ayaana soo qaboojiyey waxaa kaloo xusid mudan in roobku uusan wada gaarin deegaanada ku xeeran caasimadda galmudug ee dhuusamareeb oo meelo badan weli kulaylihii ay ka jiraan amase roob la-aanta aad iyo aad dareenka dadweynaha aada u wanaagsan yahay mi iyo magaalaba sababtoo ah roobkii gugaa curtay marka qof walbaahu waxbuu haminayaa awal waxaa loo xusul duubnaa sidii arigaas amase geela xoolaha sidii badar loogu gadi lahaa xoolihiiyaa waxay noqdeen dad sidii dadkii wax raashinku uu cunayo oo kale xoolahana loo siinayay marka aad iyo aad dareenka shacabku aada u wanaagsan yahay boqol kiiba boqol aada oo weyn wax khasaare ah oo hadda la soo booday maanu maqlinin inkastoo ay roobka curashadiisii koowaad ay tahay haddana wax khasaare ah oo hadda aan maqalnay ma jiraan Roobkan ayaa ku soo aadaya xilli deegaanada Galmudug iyo meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ay ka jireen kulayl daran iyo abaaro daba dheeraaday kuwaas oo saameeyay bulshada miyiga iyo magaalada iyo sidoo kale xoolo dhaqat iyo sidoo kale xoolaha nool.